maanta oo ay ku beegan tahay labiyo tobanka oktoobar oo ah maalinta calanka jamhuuriyadda soomaaliya in aad wax badan ka fahantaa waa arrin muhiimad u leh naftaada haddaba dhallinyarada iyo ganacsatadu maxay ka fahansan yihiin maanta ganacsatada magaalada muqdisho ayaa qaarkood ah kuwa aan ku baraarugsanayn maalinta calanka oo ah labiyo tobanka oktoobar oo maanta ku beegan taa oo laga dareemayay in goobahooda ganacsi aysan ku xirnayn calanka jamhuuriyadda soomaaliya magaceygu waa daahir muxudiin jiille maalinta kam warqabo inay maalinta ku asiisan tahay maalinta calanka sababtoo ah waxaan aragnaa idoo waddooyinka uunba ku xidhan yihiin oo sheeg warbaahinta uunbaa ka maqalnaa waxaa waaye salcmaan xaashi diiriye sababaha keenay ee waxna weydiiyey iyo wax maaragtaay hadda oo la socda oo le calanka lagu dhejiyo maana arag adiga ka hor laakiinse haddaan la bilaaba oo lagu wada dhejina waddanka iyo meel kasta oo ganacsi goobta ganacsi markii oo isheeg la xusaayo aa idaacada le ka maqalnaa maana ka murhayno waxaa ka mid a waxaa ku mashquulsannaa shaqadan tirada badan shaqadan ku mashquulsannahaa iyadoon xusaa unba aragnaa maalin kasta maal mar walba dareen gooni midab ka xambaartaa maalinta calanka si fiican aad iyo aad haddii oo astaanta noo sii sheegi lahaay uun dukaamada waa xiri laheen asaa ka qayb qaadan laheen maalintaas calanka dadkana waxaa dhihi lahayn calanka soomaaliya ku wada dhegsadeen goobaha ganacsiga
hadda waxaan ku sii jeednaa taalada daljirka daahsoon oo ka mid ah meelaha ugu taariikhda weyn magaalada muqdisho halkaa waxa ay ka mid tahay meelaha dhallinyaradu ay ku soo xasuustaan calanka jamhuuriyadda soomaaliya halkaa ayuu ku xihan yahay markii aan gaaray taalada daljirka daahsoon halkaas waxaan kula kulmay qaar ka mida dhallinyarada soomaaliyeed oo isku sawirayey calamada taalada ka suran iyo derbi lagu xardhay markaa muuqaal u eg astaanta calanka jamhuuriyadda soomaaliya waxa aan weydiiye bal aragtidooda la xiriirta maantaoy ku beegan tahay labiyo tobanka oktoobar oo ah maalinta calanka iyo waxay uga dhigan tahay maalintan calanka waa jeclaa aad iyo aada u jeclaa habeenkii xataa waa ku socdaa oo baashan aad wadata habeenkii xataa ku saaxataa Haa, jeceyl ah oo jecelaha leh hay
halkan bulshada dhanaa iskugu imaado meel oo iskugu imaado waayo oo dadka dhan dad gobol oo degmooyin xataa ka imaado dheer fog afgooda oo kale aa imaado calankan bumbanayo waan ciseeyaa waan ciseeyaa sababtoo ah aniga aaba jeclumaano hay magacaaga muxuu ahaa axmed waa adi magac anna cabdirasaaqaa la dhahaa calankan waan ku wada midaysannahay maxaad ka fahansantahay horta calanka calankan wallaahi wax badan waan ka fahmi karaa laakiin maana laga sheekeyn maxaa kugu soo sababtoo ah dhaca xilliga aad aragto waan iska jecelahay inkastoo aan wadanimada mar walba aan qiseeyo aan iska jecelahay in aan noqdo keliya ani waxyaabaha aan jecelahay qofba qofba wax uu jecela sax
magacaygu waa abshir maxamed cabdulaahi waa si fiican waa fahan- waa- waa- wax badan waan ka fahansanahay calanka jamhuuriyadda soomaaliya waa jeclahay calanka oo daa taageeraa waa ogahay in sanad walba la xuso laakiin muhiimaddii iyadoo sis ah aan aan si fiican wax u fahansanayn macnaa muhiimaddiisa oo aan wax wax yar waxaan ka fahansanayn ba
marka taalada maxaad ku timid taalada waa iska damaashaadaa mar walba iska imaadaa waa iska dad waa iska nastaa qabowgan calanka waa jeclaha saaca aad iyo aad Aad mar iyo kasta aad.
waad dhun kartaa waa jeclaha calanka macnaha aad iyo aad aniga waxyaabaha aan jecela oo ani aan hamiyo hamigey ah waxyaaba badan waa jiraan sidoo kale inaan noqdo abwaan oo kale waa iska jecelahay calanka oo kale markaan oo arko- calanka aad erayo u xoraysa calanka oo kale haya sax waa ciseeyaa waa jecelahay wadanimo inkastoo aan maanta joogo markaad aragta si- taalada taalada Mm.
Marlaba.
taalada unbaad soo booqataa aa sax kan guriga miyaad ka soo qaatay mise soo gaday midkaana Mm.
asxaab oo asxaabteyda kamid a qaarkood aa ka qaata Hadiyadaa lagu sii maanta.
hadiyadaa laysiiyo waa iska faraxsanaa anigana haddana anigoo nasiib anigoo Aad haddana iyo aad.
anoo haddana meesha maantaba imaado oo iska faraxsan tabartiin haddana adaa ila kulantaba maano waa farxad wanaagsan maasha saaxiib.
allah waa ku faraxsana magacaha farxad wanaagsan cabdirasaaq ale dhaaf cabdirasaaq ayo maasha allah adii iyo asxaabtaada waa ini salaama miyaad hadiyadii iga dhigtay hadiyadaa kaaga dhihi saaxib waa taa aad umahadsanta bartamaha magaalada muqdisho ayaan taagannahay Een, halkan waxaa ku dhegan een, boor lagu muujinayo een, sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee ka soo wareegatay maalinta calanka jamhuuriyadda soomaaliya Een, waxaana lagu qoray qoloba calankeedu waa cayno innagu keennu waa cirkoo kale ee caadna lahayn marka waxay ka mid tahay meelaha lagu muujinayo ciidda maalinta calanka jamhuuriyadda soomaaliya
Thank you.
waa tahay een, hadda waxaan kusii jeednaa een, xarunta dowladda hoose ee xamar halkaas oo markii ugu horreysay een, laga suray calanka jamhuuriyadda soomaaliya markii calankan la keenay koonfurta soomaaliya iridda hore ee laga galo xarunta dowladda hoose ee xamar ayaan kula kulmay guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir guddoomiye marka hore ciid wanaagsan een, maanta waa maalinta calanka een, maxaad leedahay ummadda soomaaliyeed een, iyo dhallinyarada soomaaliyeed intaba oo wax badan aanan ka fahamsanayn calanka jamhuuriyadda wuxuu yahay calanka waa shayga keliya ee mideeya ummadda soomaaliyeed oo macno badanna xambaarsan marka wuxuu u baahan yahay een, haddii loo baahdo in mudnaantiisa la siiyo in dadka mar walba la xasuusiyo een, dabaaldegiisana inuu ka duwanaado dabaaldegyadii hore een, sida lagu yaqaano maamulka cusub ee gobolka banaadir ee uu hogaaminayo guddoomiye taabid iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir een, caawa waa arki doontaa haddii ilaah yidhaahdo weli ma kuu suuro gashay inaad hoos istaagto meeshii ugu horreeyey ee laga taagay calanka jamhuuriyadda soomaaliya markii la keenay koonfurta soomaaliya halkaas oo ah xarunta dowladda hoose ee xamar oo iminka aan taaganahay cabdirasaaq maxamed faarax warbaahinta qaranka muqdisho